habeennimadii xalay waxaa gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose lagu dilay samadoon cali maxamed cali dhuun oo ka mid ahaa waxgaradka degmada afgooye iyo agaasimo nuur faarax oo loo yaqaanay nuur xawaad oo ahaa agaasimaha canshuuraha wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya lama oga sababta rasmiga ee ka dambaysa dilka samadoonka iyo agaasimaha hase yeeshee wararka degmada afgooye naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya inay baxsadeen kooxaha dilalkaasi oo siyaabooyin kala duwan uga dhacay gudaha degmada afgooye ka dambeeyey labadan ruux ee degmada afgooye lagu dilay samadoon cali dhuun iyo agaasimo nuur xawaad waxay ka mid ahaayeen ergooyinkii soo doortay xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jiray beegsi lagu hayay ergooyinka xildhibaanada federaalk soo doortay iyadoo mas-uuliyadda arrintaasina ay sheegteen kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo